bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu qadri اlqira'ati fi اlmaqrib baabu bayaani qadri اlqiraa'ati qiraa'ada qadarkeeda caddaynteediibuu u baab yahay fi lmaqribi salaada maqrib dhexdeeda lagu akhrinayo qiraa'ada salaada maqrib lagu akrinaayo qadarka ay la eg tahay bayaaninteeda waxa ku soo arooray caddaynteediiba u baab yahay qaala alimaamu abu dawuud raximah اllah xadaana alqacnabiyu can maliki can ibni shihaab can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabaas ana uma alfadl ana uma alfadli binta alxaarif um lfadl bint alxaarif magaceedana lubaaba ayaa la dhihi jiray ibnu cabaas hooyadiis waaye waxayna la dhalatay maymuuna bint alxaari oo um اlmu'miniin ahayd ayb ana uma alfadl bint alxaari samicad way maqashahu ibnu cabaasay maqashay wiilkeeda wa huwa isaga oo yaqra'u aqrinaya wاlmursalaati curfaa faqaalat waxay tihi yaa bunaya wiilkaygiyow laqad dakartanii waxaad i xasuusisay laqad dakaratnii waxay i xasuusisay biqiraa'atika adiga qiraa'adaada haadihi suurata suuraddan aad akhrisay qiraa'ada aada suuraddan akhrinaysa waxay i xasuusisay muxuu idiin qoray ka bacdi laqad dakartanii muu idin dhihi laqad dakartanii biqiraa'atika laqad dakartanii waxaad igu xasuusisay biqiraa'atika qiraa'adaada haadihi suurata aa akhrisay innahaa iyadu la aakhiru maa shaykii ugu dembeeye waaye samictu rasuula llahi sal ly slam nebiga aan maqlay yaqra'u bihaa isagoo akhrinaya fi lmaqrib salaaddii maqrib yacnii waxaad i xasuusisay cabdullahi binu cabaas waxay ku leedahay waxaa i xasuusisay oo qiraa'adaada ah igu xasuusisay wixii ugu dembeeyey oo nebiga qiraa'adii ugu dembeyso nebiga aan ka maqlay isagoo salaad maqrib ku akhrinayo waalmursalaati curfan xadiidka marka waxaa laga qaadanaa qadarka qiraa'ada maqribka in lagu akhrin karo qur'aankan marka dhexdhexaadka ah yacnii mufasalka dhexdhexaadkiisa walmursalaad iyo camo iyo maqribka in lagu akhrin karo hadda xadiidkan taasoo na tusayaa awsaadulmufasal jillaadka qamiis ama qaaf iyo wixii ka hooseeyo suuradaha dhexdhexaadka ka ah in lagu akhrin karo maqribka oo hadiga nebiga ay ka mid ahayd saas qaala marka sanadkana waa macruufo qacnabi waa cabdullahi bni maslamata bni qacnab maalik waa imaam maalik ibni anas ibnu shihaab waa ibnu shihaab izuhri cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata waxaa weeyaan cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuud oo axadu alfuqahaa'i sabca uu ka mid ahaa can ibni cabaas waa ibni cami nebiy sal l slam nebiga ina adeerkiisu ahaa umulfadal oo saxaabiyeedda iyadana ah ibnu cabaas hooyadiis waaye xaaskii nebigay la dhalata oo ahayd maymuuna ayb diraayada xadiidkana sidaas waa in salaada maqrib qadarka lagu akhrinaayo ay sunnada nebiga ka mid ahayd mararka qaar inuu akhrin jiray awsaaqulmufasal jalaadka qamiis suuradihiisa dhexdhexaadka oo aan saana u dheerayn aadna aan u gaabnayn qaala xadaana alqacnabiyu can maalikin can ibni shihaab can moxamed ibni jubayr ibni mucim mxamed bnu jubayr bni mucim annawfali can abiihi aabbihi oo jubayr bni mucim ah annahu qaala waxa uu yidhi samictu rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigaan maqlay yaqra'u isagoo akhrinayo biduuri suuratu duur fi lmaqribi salaaddii maqribka dhexdeeda waa mar oo dagaalkii beder markuu dhacay ka bacdi ahayd oo uu rabay marka arrin ku saabsanayd maxaabiis iyo uu nebiga ugu yimid isagoo gaal ah ee markaa uu madiine saa uu ku yimid ayuu wuxuu arkay nebiga oo waqhti maqriba dadka tujinaayo oo akhrinayo suuratu duur ilaa marka uu yidhi markaan maqlay am khuliquu min hayri shayin am hum اlkhaaliquuna am khalaqu الsamaawaati wاlأrda bal laa yuuqinuun kaada qalbii yatiir wuxuu sigay buu yidhi qalbigayga inuu duulaba ila nin carabiya oo luqadii fahmaayo oo wuxuu ahaa qur-aanka la akhrinayo iyo waxa uu yahay garan karo aan fahmayo ayb isagoo marka gaal lahu qisadan wariyey laakiin uu nebigu ka soo xambaaray laakiin marka uu ka sheekaynayo hadda waa markuu muslimay ka bacdigu marka cinda taxamul riwaayada iyadoo qofku uusan dhammaystirnaynoo gaal uu yahay ama uu ilmo yaryar yahay waa soo xambaari karaa laakiin waqtuladaa marka yaa waxaa laga rabaa inuu kaamil ahawaxaa laga qaadanaa marka xadiidkan suuratu duur oo kale in la akhri karo suuratu duurna waxay ka mid tahay diwaalulmufasalka suuradaha dhaadheer jalaadka qamiis jalaad qamiis suuradihiisa dhaadheeray ka mid tahay qaaf iyo duur xadiidkana marka bukhaari iyo muslim labadaba waa wariyey kadib xadiid ma idin geliy muxuu ka bilaabay حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ابن أبي مليكة مدعيس عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله المعروف ابن أبي مليكة كحل ومقع ديريه ويدي سامركة وحال الله قد مقع عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم مروان مروان بن الحكم وأمير المدينة مدينة نك أميرك كأهاي واي آه قال قال لي زيد بن ثابت ويري ويري ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ما لك محاكوس بن هذا يكون دعي أو تقرأ أبو أخرين في المغرب مغربك بقصار المفصل jallaadka qamiis suuradihiisa gaagaaban allahu akbarta kuwaan u naqaan waa annaga maxaa ugu akhrinaysaa ood u daa'imaysaa buu ka wadaa yacnii wuxuu ku haysta waxay tahay daa'imitaanka zayd ibnu saabit maxaad salaada maqrib ugu akhrinaysaa ood u daa'imaysaa suuradaha gaagaaban allahu akbarta waqad ra'aytu rasuulallaahi waxaan arkay rasuulka sal alla ly slam yaqra'u isagoo akhrinaya fi lmaqribi maqribka bituula duulayayni labadii dhaadheerayd middeeda dheerayd labadii suuradee dhaadheerayd teeda dheerayd duulaa waxaa weeyaan waa adwal oo mu'anas laga dhigay waa ta'niisu adwal adwal ayb adwalkaasoo markaa ismu afcalu tafdiil ahaa oo ta'niis laga dhigay marka biduula duulayayni baa loo akhriyaa marka biduulaa aduulayayni ayb adwalun iyo duulaa biduula duulayayni marka waxaa weeyaan labadii dhaadheerayd toodii dheerayd labadanna marka culammada waxay yidhaahdaan waxaa loo badan yahay acraaf iyo ancaam inay tahay labadan la sheegaya suurat اlancaam iyo suurat اlacraaf labadoodana waxaa dheer suurat اlacraaf marka wuxuu ka wadaa nebigu wuxuu ku akhriyey suurat اlacraaf ayb salaad maqrib uu ku akhriyey waxaa laga qaadanaya iyada laftirkeeda maqribka waqtigiisa inuusan gaabnayn xataa inuunan aad u gaabnayno qadar laga tukadou ku eg yahay qowlka dhahaya jadiidka oo imaamu shaafici waxaa ka xoog badan qowlulqadiimka imaamu shaafici maxaa haddii maqribka uu ku filan yahay waqti uu laga tukada keliya suurtagal maa in waxaan suuraddan dheerar ka badan lagu akhriyan waqtiga laftirkiisana waxaa weeyaan shafaqu uu baaba'o waqtiyadu waa kala waa kala dheerdheertahay marna shafaqu degdega u baaba'aa mar waa dheeraadaa meelaha qaarkood waxaa jiraba shafaqu uusan muddo ka baaba'aynin laba saac saddex saac shafaqu uu taagan yahaa jirto bacdul awqaadna uunan baabi'inaa jirto adduunyada meelaha qaarna ayb oo salaadda cishaha layska qadaraayo marka oo cishihii iyo maqribkii saacad unbaa laysaga qadarana laakiin lix saac haddaad soo kacdo waxaad arkay shafaq iyo cirki ku yaala oon baaba'aynin marka hadba waqtigay ku xihan tahay wuxuu yidhi marka bituula duulayayni isagoo akhrinayaan arkay qultu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi maa duula duulayayni labada dhaadheer middooda dheer maxaa maxay tahay qaala wuxuu yidhi alacraaf waa suurat alacraaf waalaakharu ta kalena alancaam qowl baa wuxuu dhahayaa maa-ida waa midda kale laakiin ancaamtan baa xoog badan wasa'altu waxaan su'aalay ana aniga sa'altudan waxaa le ibnu jurayj wasa'altu waxaan su'aalay haddaan ibnu jurayj ahay ana aniga ibna abi muleykan weydiiye faqaala lii wuxuu igu yidhi min qibali nafsihi iskiis wuxuu iga yidhi nafsadiisa xaggeeda almaa'idatu waalacraaf waa kale ibn abi muleyka wuxuu yidhi maa'ide ee acraaf waaye laakiin waxaa loo badan yahay sida isaguba sheegay zayd ibnu haabit ancaam iyo acraaf inay yihiin oo ay acraafna ay dheer tahay ayb xadiidka isagoo kooban mukhtasara bukhaari baa wariye waxaana laga qaadanaya in suurado dhaadheer lagu tukan karo maqrib baabun baabu man ra'a takfiifa fiiha baabu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arkay oo yacnii qofka arkay atakfiifa fududayn fiiha fii qiraa'ati اlmaqribi maqribka qiraa'adiisa in la fududeeyo ciddii aragtay ayb in aada loo fududeeyo isaga marka wuxuu sheegay hadda qisaarilmufasal in lagu tukado suuradaha gaaggaaban wuxuu sheegay yani awsaad اlmufasal wاlmursalaat qisaaru اlmufasal waxaan ujeedaa awsaad اlmufasal iyo diwaal اlmufasalka jalaadka qamiis suuradaha dhaadheer xadiidkii jubayra deliil u ahaa kuwa dhexdhexaadkaana xadiid umulfadli oo wاlmursalaat qisaarilmufasalku marka isaga ka warran qisaaru lmufasalka xadiidkan hadda aan hayna wuxuu tilmaamaa zayd ibnu haabit inuu ka reebay marwaan laakiin ka reebiddu waa daa'imista ee maahan yani maba lagu akhri kara ma aha macnuhu saan arki doono ayb wuxuuna u sheegay marka in suuradaha dhaadheeroo qur'aankaba bal iskaba dhaaf mufasal iyo diwaalkiisee xataa suuradaha sabcu diwaalka la yidhaha toddobada dhaadheer in lagu akhri karo salaad maqrib ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arkaa takfiifa fududayn fiiha la fududeeyey qiraa'ada maqribka qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil huwa abu salamata atabudaki qaala xadaanaa ahbaranaa xamaad qaala anba'anaa hishaam bnu curwa ana abaahu oo curwata bnu zubayr ah kaana wuxuu ahaa yaqra'u inuu aqrinayo fii salaati lmaqribi salaada maqrib binaxwi maa taqra'uuna waxaad binaxwi maa taqra'uuna waxa aad akrinaysaanoo kale waalcaadiyaat binaxwi waalcaadiyaat oo kale wanaxwihaa iyo wixii la mida oo min asuwari suurada ah qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi haadaa yadillu kan wuxuu tusayaa anna daaka xukunkaas aan soo marnay oo suurado dhaadheer oo acraaf iyo kale in lagu akhriyaa mansuukhun inuu yahay in la nasakhayba wa qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi haadaa asaxu haadaa kan oo in suuradaha gaagaaban lagu akhriyo ama yacnii haadaa haadaa in la nasakhay suuradaha dhaadheer in lagu akhriyo maqribka iyo asaxu saxiixnimo badaniin xadiidku marka waa maqduuc waayo curwo warkiisii waaba anna abaahu kaana yaqra'u fii salaati اlmaqrib wuxuu leeyay marka hishaam ibnu curwa wuxuu sheegay aabbihiis curwa oo fuqahaau sabca ka mid ahaa dadka wuxuu ku tujin jiray salaada maqrib qisaarulmufasalka suuradaha gaagaaban abu daawuudna halkaa marka wuxuu leeyahay nasi baa ku jiruu yidhi see naski ugu jiraa waa min kalaami curwa curwa hadalkiisii yani ficilkii curwa see u nasakhayaa yani xadiid marfuucoo nebiga loo koryeelay isaga marka wuxuu u jeedaa abu daawuud maadaama xadiidkii hore curwo oo wariyey xadiidkii hore oo zayd ibnu haabit curwaa wariyey oo can ibni jurayj qaala xadaanii ibnu abi mulayka can curwa raawigii xadiidkii hore wariyey mar haddii uu khilaafay uu ka tegey xadiidkii yani hada yadullu cala naskhi sidaas inuu dhaho rabaa naskhigiisu halkaas u iskanaya laakiin waxaa diidaya inaan la nasakhin waxaa tusayso xadiidkii horeon baabka ku bilownay kii umulfadal umulfadal waxay tidhi wixii ugu dembeeyey oo nebiga aan ka maqlay salaad jahriye ah muxuu ku akhrinaya nebigu walmursalaad walmursalaad ma qisaarulmufasal miya ma ah xadiidkii yacni lubaaba hadda yani umulfadal wuxuu sheegayey qiraa'adii ugu dembaysay oo nebiga ka maqlayoo kolkii uu dhiman rabayba uu akhrinayey salaad maqrib uu ku akhrinayay walmursalaaday ahayd buuri marka haddii walmursalaad nebigu markuu dhiman rabay uu akhrinayey maqribka da lama nasakhin markaas naskhigaan marka waa saxiix ma aha saasay marka culammada ku radiyaan waxaa iyadana sidoo kale ibnu khusayme fii saxiixiisa wuxuu yidhaahdaa ikhtilaaf oo iska mubaaxa waayo waxan haddii la rabo maqribka suurado dhaadheera lagu akhri karaa haddii la rabo kuwa dhexdhexaada haddii la doono kuwa yaryar qisaarka meel allaale meeshuu doono qofku waa ku akhrin karaa buu yidhi laakiin wuxuu yidhi hadduu imaam yahay idaa kaana imaaman ustuxiba lahu an yukhafifa fi اlqiraa'a hadduu imaam yahay inuu fududeeyaa loo sunneeyaa buu yidhi ama haddii kale isagu wuxuu yidhi hada min alikhtilaafi اlmubaax waa ikhtilaafka bannaan qofka marka fajaa-izun lilmusalli waxaa u bannaan an yaqra'a fi اlmaqribi wa fi الsalawaati kulliha bima axabba qofka muslimkee tukanaya waxaa u bannaan waxuu doono inuu ku akhriyo salaada oo qur-aan meeshuu doono inuu ka qabsado ayb laakiin hadduu imaam yahay inuu dadka ilaaliyo takhfiifka ku dadaalo ee wax hadda la nasakhay ma jiraan قال xdثna أحمد بن سعيid الsرqsي qال أخبرna وهب بن جرير qال أخبرna أbي qال سمعت محمد بن إسحاaq يxadث عن cمر بن شhuعayب عن أbيه عن جدهi أنه qاaل marka أحمد بن سعيid الsرkhsي أbو جaعفر ayaa la yihahdaa ثqة xاaفظ yarwi lah الbخhaaرiي وmسلم وأbو dاwوud والتirmidي وبن maaجة adiga marka sitada marka نasaa-i laga reebo qال أخبرنا وهب بن جرير وهب بن جرير أبو عبد الله الأزدي ثقة من التاسعة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جرير جرير كان هو جرير بن حازم وهو ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعيف حديث كيس لكن في حديثه عن قتادة ضعف يا كجر أوهمنا وليه من قبل حفظه قبل قبل أن يختلط أيو qabla an yamuuta intuusan dhimanin ka hor ayaa ikhtilaad ku dhacay laakiin ilmihiisii baa ka celiyeen riwaayada waxba ma aanu warinin bacda alikhtilaaf qaala akhbaranii abii wahb bnu jariir qaala akhbaranaa abii aabbihiis waa jariir bnu xaasim wahb bnu jariir abu cabdillaahi alasdi baa isaga la yidhaahdaa akhbaranaa abii uu leeyahayna waa jariir ibnu xaasim qaala samictu moxameda bna isxaaq moxamed bni isxaaq المdني صاaحب المغازي صدوq مdلس أخرج لh البخhاaرiي تacليiقا ومسلم والأربعة يحdث عن cمر بن شhuعayب عن أbيه عن جده أنه qاaل mا miن المفصل مفslka suuرaة suurad ka mida ma ahaanin taasoo صغيiرaة yar وlaa كبيiرaة weyn إlاa hadday jirto وqad samictu رasuul الlahi nبgaan mqلay slى الlaه عليه ولي وسلم youmunaasa isagoo dadka ku tujinaya bihaa iyada fi salaati اlmaktuubati salaadda faradka isagoo markaa salaadda faradka mufasalka suurad ku jirtaa ma jirto ama ha weynaato ha badnaato ama ha yaraato ilaa nebigu ku tujinayaan arkay sidaasoo marka u tilmaamo marka xadiidka moxamed bn isxaaq baa ku jiro cancanaana ku jirto maxaa yeelay yuxadiu waxa dhahaya waa man isaga duunahu laakiin isaga siiqada uu ku warinayo can waa yuxadiu can camr bni shucayb can abiihi can jadihi binaan calaa dalika marka xadiidka dacfi baa halkaas uga jiro laakiin marka haddii la rabo salaad maqrib in lagu akhriyo suuradaha gaagaaban axaadiid kalea ku soo aroorto abu daawuud uunan werinin oo minhaa waxaa ka mida xadiid abi hurayra ka mida maa sallaytu waraa'a axadin ashbaha salaatan birasuuli illahi sal ll ly slam min fulaan oo abuu hurayra uu yidhi hebel salaaddiisa salaad rasuulka uga eg qof aan ku daba dukaday ma jirto markaasaa raawigii isaga ka warinayaa wuxuu yidhi ninkaa uu sheegayay yuqiilu rakcatayni اluulayeyni labada ragce hore waa dheeray jiray min aلظuhri wayukhafifu اlcasra casarka waa fududay jiray wayaqra'u اlmaqriba maqribka wuxuu ku akhri jiray biqisaari اlmufasal suuradaha gaagaaban imaam axmed iyo nasaa'i iyo ibnu maajah baa wariyeen xadiidkan tirmidina wuxuu yidhi wاlcamalu cinda ahli اlcilmi cala اlqira'ati fi اlmaqribi biqisaari اlmufasal camalka ahlucilmiga ee ahlu xadiidka wuxuu ku dureersaday salaada maqrib in qisaarulmufasalka lagu akhriyo dadka sidaa sunneeyana waxaa ka mida buu yidhi wamiman istaxaba dalika ibnu اlmubaarak waاthawriyu washaaficiyu waaxmedu waisxaaqu dadkaasoo dhan buu sheegay marka taa xadiidkaasaa loo deliisho karaa iyo kii kale raafic ibni khadiij yani mafhuumkiisu wuxuu ahaa nebigu inuu dadeji jiray maxaa yeele raafic wuxuu yidhi maqribka ayaa nebiga la tuka jirnay salaadan ka soo bixi jirnay wa ina axadanaa la yubsiru mowqica nablihi midkeen isagoo gamuunka meesha leebka uu ku rido u jeedo ayaan salaad ka soo bixi jirnay mar hadday ku dheeraa jireen mugdiyay noqon lahayd dabcan xadiidkaa marka mafhuumkiisa iyo kan iyo haddii laysu geeyo marka in lagu akhriyo qisaarulmufasal kuwa iyadu bidca ma ahan laakiin zayd ibnu haabit arrinka uu haystay waxaa waaye daa'imidda uu daa'imay waxaa u daa'imay buu leeyahay wax kalaa laga cararayaa sababtoo ah haddii uu daa'imo waxaa dhici karta dadka gabal inay u qaataan saasba inay sunno tahay oo hadhow haddii lacalla uu arka meel suurad dhaadheer lagu akhrinayo inuu yaabo uu yidhaahdo waxaan wax cusub waaye iyo wax la mida marka in la imaamku mar walba waxaas inuu ilaaliyo waay mararka qaar shayga caadada muqaridka xataa ee dureersatay ee sunnada xataa ku timid inuu intuu ka leexdo wax kala akhriyo qur'aan kale si u tuso waxaan inay waajib ahayn dadka walidaalika jumcadoo kale ka mida sida badan in la akhriyo alflamin tanziil asajda iyo waaye iyo halata cala alinsaan salaada subax marmar haddii layska daayana dhib male si dadku u ogaadaan in wax kalena lagu akhri karo waxaa la yidhaha marka waa baabu sabidaraa'ica la yidhaha bidcadana waa soo gashaa qaala xadaثna cubaydالlahi bnu mucaad qaala akbarana abi huwa mucaad bnu mucaad alcambari qaala akbarana quratu quratu bnu waa qurahan marka sitadaa ka wariyaan waa iqa islaamyb can الnazaal ibn camaar النزال بن عماr وهuو bصري مqبول أرسل عن بن عabاس عن أbي عثمان النهdي أbي عثمان النهdي هو عبدالرحمن بن ml بتثليiث الmim عبدالرحمن بن ml عبدالرحمن بن ml iyo عبدالرحمن بن mil int أنه صلىa khلف بن مسعوudi buu ku tukada المqربa مqربka faqرأa wuxuu أkriyey بqل huو الlah أحد qل huو الlah أحد buu ku أkriyey ayb marka xadiidkan ninkan waxaa ku jiro annazaal bnu amaar walam yutaabac binaan calaa dalika sheekh ilalbani xadiidkan waxaas ku daciifiyey baabun ayaadakani baabun baab weeyaan arajulu qofka badanaana dadka ibnu xajar maqbuul ou dhahaayo horena waa u sheegnay waxay u badan yihiinba dad majaahiil ah aad ibnu xajarka taqriibka fiiriso dadkan uu maqbuulka ku sheegaayo oo aad kaashifka iyo miisaanulictidaalka iyo ama aad asalka taqriibka xataa haddaad fiiriso tahdiibu tahdiibka waxaad arkay iyadoo la dhahaya ninkan waa majhuul ama raawi kale aan aanu ka warin marka badanaa dadka uu maqbuul yidhaahdo majhuul bay ka agdhow yihiin baabun ayaadakani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yuciidu ku celinayo suuratan waaxidatan hal suurad fi ragcatayni labada ragco labadii ragcaba hal suurad buu ku celinaya faatixada ka bacdi suuraduu akhriyey ragcadii labaadna isla suuraddii buu ku celinay arrintaa ka warrama qaala xadaanaa axmed bnu saalix huwa almisriyu wa huwa iqatun akhraja lahu albukhaariyu wa muslimun wa arbacadana qaar baa ka wariyey qaarna ma ka wariyaan qaala akhbarana bnu wahbin cabdullahi bnu wahb almisri weeyaan qaala akhbaranii camrun وهو بن الحارث المصري عن ابن أبي هلال ابن أبي هلال سعيد بن أبي هلال المصري الليثي أبو العلاء طيب ابن حجر نinkuu yidhi waa صدوq لم أرى لبن حزم في تضعيiفihi سلفا qof ugu horeeyey ma arkin buu yihi oo ضaciifiye ninkan عن معاaذ بن عبدالله الجuهني معاaذ بن عبدالله الجuهني وهو صدوq ربما وهم أنa rajula nin oo min juhaynata reer juhayna akhbarahu wuxuu u sheegay marka ninkan reer juhayna ah waa saxaabi ogaan la'aantiisu dhib male marka annahu samica wuxuu maqlay annabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiguu maqlay yaqra'u isagoo akhrinayo fii subxi subaxa salaadii subax idaa zulzilat اlardu fi rakcatayni labada ragca dhexdeeda ku akhrinayo kiltayhimaa labadoodaba falaa adrii ma ogi anasiya rasuulullahi nebigu inuu iloobay sal lla cl salam am qara'a daalika ama inuu kaagaas akhriyey camdan kas uu u akhriyey inuu kas u yeelay iyo inuu iloobay midna ma ogi ee nebiga calayhi salaatu wasalaam wax uu sameeyo laakin waxaa lagu xambaarayaa ficilkiisu sunnaa lagu xambaarayaa taasi baa asal u aan haddii marka ilowsho iyo wax lamida ay jirtoon meeshaas looga baahnay ilaahay baa markaa waxii ka soo dejin lahaa alimaam اnawowi kitaabkiisa khulaasaة اaxkaamka wuxuu yihi rawaahu abu daawuud biisnaadin صaxiix xadiidkana marka waa xadiid صaxiixa baabu اlqiraa'ati fi اlfajri baabu اlqiraa'ati qiraa'adii caddaynteedii ayuu u baabaya fi اlfajri la akhriyo salaada subaxa dhexdeeda qaala xadaثna ibraahim bn muuسى الraaزي qaala anba'na ciisa yacni bna yuunus wahuwa ibn abi isxaaq الsabiici ciisa bnu yuunus ibn abi isxaaq aلsabiici can ismaaciil can asbaq mowla camri bni xurayf can camri bni xurayfin qaal kaannii waxaad la moodaa asmacu inaan maqlaayo sawta nebiy sal ll ly slam nebiga codkiisa iyo qara'u isagoo akhrinaya fii salaati alkhadaati salaada subax falaa uqsimu bilkhunnasi aljawaari alkunnas codkiisa inaan maqlayaad moodaaba kaana yacni inaan saan u hubo ayb waxaa laga qaadanaa salaaddii subax in lagu akhrin karo suuradaha mufasalka dhexdhexaadkooda ayb waxay u badnayd salaadda nebiga inuu subaxa dheereeyo toddobaatan ilaa boqol aayadood meelahaas waxaana lagu qiyaasay mufasalka suuradahooda dhadheer wadaariyaad iyo waduur iyo wanajmi iyo suuradahaas inuu akhriyo yaa lagu qiyaasay baabun ay haadaa kan xadiidkan muslim baa wariyey oo waa xadiid saxiixa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man taraka qofkii ka tegay alqiraa'ata qiraa'ada fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda bifaatixati اlkitaab faatixat اlkitaab ka tege uga tegey qofkii qiraa'adiisa uu salaadda yacni ku dhex akrinayo faatixada ka tago halkan marka wuxuu ka gelayaa iyo dhowr xadiioo ka dambayso iyo laba baaboo meelaha ka dambeeyo wuxuu ka gelayaa faatixada iyo rukninimadeeda inay rukni tahay qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu marka saddex madhab baana ku jirto haddaan si guud u sheegno xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin faatixada rugni maba ahaba oo iyagu markaa waxay dhahayaan ayi qur-aan oo lagu akhriyo salaada waa gudaysaa marka maxay waxayna u akhriyaan iyagu marka sunnanimo unbay isaga akhrinayaan markaee waxay leeyihin qofku haddii u allahu akbar intuu yidhaahdo bismi illahi raxmaan raxiim qul huwa allah axad akhriyo ee uu iska rukuuco salaaddiisu ansaxeeday leeyihin waxayna deliishanayaan xadiidka dhahayo nebigu inuu yidhi sal ll slam faqra maa tayasara macaka min alqur'aan akhri wixii adiga kuu fududaadoo qur-aana salaadda ku akhri kaasay deliishanayaan laakiin waxaa la yidhi de waa la fasirahe faqra akhri maa tayasara wixii fududaada akhri wixii fududaaday baaba la fasiray oo wixii fududaaday faatixaday noqotay ayb oo xadiidkii baa waxuu leeyahay laa salaata liman lam yaqra' biummi اlkitaab salaade uma sugnaanin inaan faatixo akhrinin ayaga marka waxay yidhaahdeen laa salaata ay kaamilatan baa laga wadaya salaad dhammaystiran male waaye laakiin salaad waa ansaxe nafyigaa nafyu sixa ma ah waa nafyu kamaal waa la diido waxaa la yidhi nafyu kamaal asal ma aha xaqiiqada waxaa waaye shaygan haddii la anfiyo layidhaha salaad male qofkaasi uma ansaxinaa laga wadaa xaqiiqadaas haddii laga gudbaayo deliila idinka la idinka rabaayo dliilkii marka waa keeni waayedmsoma marka laa salaata kaamilatan qadaraa ku jira hadafkuna asal ma aha sooma fahmin iyagu marka xanafiyadu halkaasay jumhuur ku khilaafeen waana ku socdeen aadaana imaamu albukhaari u radiyey kitaabkan juz-u lqiraa'a waxaa la yidhaha iyaguoba u alifay inuu ku radiyo kuufiyiinta yani xanafiyada ayb inta kale marka ahlucilmiga aimmadan la yaqaano maalig iyo shaafici iyo axmed iyo faatixadu inay rukni tahay bay qabaan ku tageen iyagii marka haddana waxaa weeyaan qowl labaad baa ka soo baxayo waxaa weeyaan salaaddii marka qofka munfaridkaa keligii tukanayo iyo ninka imaamka ah inay faatixada akhrinayaanoo ragco walbaa laga rabo way wada qabaan saddexda imaam ayb shaafici iyo maalig iyo axmed laakiin ma'muumka ninka imaam ku daba dukanaayo ninka imaam ku daba tukanaayo isaga maxaa laga rabaa halkaasay marka isku khilaafeen imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay iyo imaamu albukhaari iyo a'imo badan salaadda jahri ha ahaato ama siri ha ahaato ma'muum waa laga rabaa faatixo mar kasta waa inuu akhriyo faatixada ama kor ha loo qaado qiraa'ada ama yaan loo qaadin imaamka ha u qaado ama yaan u qaadin waa lagaa raba ilaa hal xaalad ma ahna xaaladdaa waxay tahay isagoo rukuucsan haddaad soo gaarto faatixadii waa kaa maqan tahay allahu akbar allahu akbar baad la soo gelay faatixadii way kaa maqan tahay markaas isaga waxay ku xambaareen marka xaaladdaas waa laga qaadaa ma'muumka imaamkaa ka qaada abu hurayre iyo saxaabo fara badanayna u deliishadeen inay sidaas saxaabadu ay yeeleen oo ay fahmeen a'immadan kale imaam maalik iyo imaam axmed iyagu waxay qabaan leeyihiin riwaayaadka yacnii agtooda mashhuurka ka ah salaaddu hadday tahay salaad jahriya oo aad maqlaysa imaamka qiraa'adiisa aad maqlayso iska dhegaysay leeyihiin intana marka waxaa weeyaan baababka waxay u guntan yihiin kaas intuna marka iyadiibaa marka adillo iyo munaaqasho dheer ay ku jirtaa marka a'immadan marka iyagu waxyaabaha ay deliishadeen waxaa ka mid a xadiidka muslim ku jire waidaa qara'a fa ansituu imaamku hadduu qiraa'a akhrinaayo oo qiraa'a ku jiro aamusa idinka ayb imaamu albukhaari iyo qoladan kale iyo imaamu shaafici iyo waxay leeyihiin maya waidaa qara'a fa ansituu waa sax laakiin waa wixii aan faatixada ahaynay leeyihiin marka faatixada ah wixii faatixada aan ahayn w faatixada soo akhriso kadib dhegayso oo suuraddii kale dhaaf ha akrinin suurad kale faatixada laakiin waa la akrin iyagu marka xadiiday haystaan oo nebigu uu yidhi sal ll cl slam sidaas ha yeelinina ilaa bifaatixati اlkitaab uu keenaoo aniga gadaasheeda waxba ha ku akrinina markaan idin tujinaayo gadaasheeda yaan waxba lagu akrinin oo qofkiin yanii ha aamusa yaan waxba ku akrinin ilaa faatixada maahane faatixada yani ha akhristo marka iyaga waxay yidhahdeen takhsiisaaba galayba xadiidkan waidaa qara'a fa ansituu faatixada waa laga soo reebay insaadna la samaynaya waa akhrina qofka isaga nas baannan haysanaayo takhsiiskan annaga iskama keeninay dhaheen axaadiidta nebigaa faatixada soo reebtay soo ma fahmin ziyaadada laftirkeeda waa idaa qara'a fa ansituu waa laysku haystaa hal saxad mase waa shaadi laakiin xadiidka muslimna waa ku jiraa ibnu xajarna inay saxiix tahay oo ishaaray laakiin tawjiiheedu saas cumuumka ku jiro waa la takhsiisiyey waxaa iyada marka sii jirto waxaa kalay keeneen xadiid uu abu daawud gadaal ka keeni doono markaan gaarnaan isagu ka hadlayna oo nebiga salaad uu la jahray ayuu dadka tujiyey dadkii gadaashiisa ku tukanaya dad baa ka daba akhriyey yaa iga daba akhrinaya buu yidhi markaasuu ka reebay kadib markaa waxa uu yidhi fantaha naasu dadkii waxay ka reebtoonaadeenoy joojiyeen nebiga wixii uu la jahro oo salaad jahriyo dambe inay wax akhriyaanay ka reebtoonaadeen xadiidkaas marka uu keeni doonaa laakiin xufaaddi islaamka milladun bukhaari iyo khatiibuldaara qudni bukhaari abu daawuud tirmidi maxamed ibnu yaxya duhli khatiibulbaqdaadi a'immadaasoo dhan waxay ku wada ay tilmaameen xadiidkaas inuu mudraj yahay fantaha annaasu waa kalaamkii zuhri waay ee kalaam oo abu hurayre ma aha marka xadiid marfuuca ma ahan xadiidka isaga waa warkii zuhri uu fahmay waay waa mudraj marka idraaj baa ku jiro khadiibna kitaabkiisa alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli ayuu ku keenay weliba riwaayo ahaana u keenayoo awsaaci baa ka soocay xadiidka inta kale abu hurayre qisada siduu u waday intii kale fantaha naasu iyo intii ka horraysay awsaaci waa kala soocay oo markuu intii hore soo sheegay wuxuu yidhi qaala zuhriyu fantaha naasu xufaaddii marka waa weyneyday xadiidka looga dembeeyey bukhaari iyo iyo hayrkiina a'immatulcilalna saasay ku tageen marka a'immadii hore cilalka saasay tilmaameen marka xadiidka isagu marka isagana sidaasaa laga yidhi markan waxaa xoog badan aqwaasha marka laysu kekeeno axaadiidta faatixada in kol walba la akhriyaa inay waajib tahay ama ay rukni tahay axaadiid cadcad oo wax takhsiisana aanu ku jirin iyaga marka a'immadan kol walba faatixada waa la akhrinaa dhahayo sida bukhaari iyo shaafici waxay ku kala tegayaan mas'aladii haddaay aan sheegaya ee ahayd rukuucda haddaad hadduu ku soo gaaro qofka ee faatixadii ay ka maqan tahay ma aqri ma ragcadaa ma soo celinaayo mase ma soo celinayo imaamu albukhaari waa soo celinaa buu leey isaga ragcadaa waa laga rabaa maxaa yaele faatixa la'aan waa riwaayo marka abu hurayra fadwo oo abu hurayre leeyahay buuna xujo ka dhigtay imaamu shaaficiya aimadan iyaguna waxay ku tageen iyo badana culimmada in ragcadaasoo kale la tirsanayo waxayna xujo ka dhigteen iyagana riwaayo kale fadwo kale oo abu hurayre leeyahay labadaa fadwo marka midna moxamed binu isxaaqa ku jiro midna cabdiraxmaan ibni isxaaq nin la yidhaahdaa ku jiro labadooda marka laysku fiiriye moxamed binu isxaaq baa dhow oo saduuq nima lagu sheegay kan kale isagu marka dacfi ahaan labadooda kan kale dacfi badan marka imaamu lbukhaari riwaayada cabdiraxmaan uu soo dhoweeyey middii moxamed binu isxaaq uu ka tegey qoladan kalena marka middan kaley qabsadeen taasay wax ku dhiseen calaa kullin marka wararkaasaa ku jira waxaana wax ka alifay abu bakr الصibqi tilmiidu ibn khusayma yaa masaladaas kitaabka u gooni yeelay midaan dambowa rukuucda haddii lagu soo gaaro ma la tirsana mase maya ibnu rajabna fatxulbaariga taqriiban cishriin safxo uga hadlay masaladan wuxuuna aad u rajaxay in la tirsanayo saxaabo badanna ka keenay ayb قال xdثna أbو الوليد الطyالسي qال أخبرnا hmام عن qتاaدة عن أbي نضرة أbو نضرة mنdir بن mالك baa la yidhaahdaa ayb الcabdي ثuma الcawqي الbصري مashهوur بkuنyتهi وhuوa ثiqة عن أbي سacيidi qاal أbي سacيidin الkhdري weeyaane qاala umirna waxaana la faray an نqرأa inaan akhrino بفاaتixaة الkitاab faatixada iyo wamaa tayasara iyo wixii fududaado inaan akhrino faatixada iyo suurad inaan akhrino wixii noo fududaado xaafidku talkhiiska wuxuu ku yidhi isnaaduhu saxiixun xadiidkan marka wuxuu deliilu yahay faatixada in lays amrayo ay waajibtahay amaa suuradda ka dambaysa iyadu waajib ma aha nusuus kalaa sheegtay laga qaatay qaala xadaanaa ibraahim ibnu muusa araazi qaala anba'anaa ciisa bnu jacfar qaala anba'anaa ciisa ciisa bnu yuunus can jacfar bni maymuun jacfar bnu maymuun alanmaaq waxaa weeyaan jacfar bnu maymuun abu caliy waqiila abulcawaamna waa la yidhi saduuqun yukhdi wahuwa bayaacu lanmaaq can jacfar bni maymuun albasriy dacfina ninkan waa ku jira saduuqun yukhdi oo ibnu xajar ugu tarjamay laakiin a'immadii xadii xadiidka sida imaam axmed oo kale wuxuu yidhi laysa biqawiyin nasaa-ina saasoo kale uu yidhi laysa biiqatin ibnu cadiy kitaabka alkaamil la yidhaha ee ducafada oo uga warramo wuxuu ku yidhi yuktabu xadiiduhu fi ducafaa ninkan xadiidkiisa waxaa lagu daraa ducafada cilada xadiidkana ninkan wa qaala akhbaranaa abu cuثmaan annahdiy qaala xadaanii abu hurayra qaala qaala lii rasuulu اllahi sal ا l slam nebiga wuxuu igu yidhi اkhruj bax fanaadi dhawaaqo fi lmadiinati madiine dhexdeeda dhawaaq annahu sha'niya waxaad ku dhawaaqdaa laa salaata salaadi ma ahaanin ilaa biqur'aanin qur'aan ma ahani walow bifaatixati اlkitaabiba ha ahaatee iyo famaa zaada wixii ka bato walow bifaatixati اlkitaabi famaa zaada ayb salaadi ma ahaanin ilaa qur'aan ma ahani faatixadaba ha ahaatee iyo wixii ku darmo xadiidkan marka ninkan jacfar bnu maymuuna ku jiro waana daciif xataa haddii xadiidkan uu saxiix noqdo dalaaladiisu waxay tuseen faatixadu inay waajib tahay in la aqriyo ee laga qaadan maayo inaanay waajib ahayn xanafiyadu iyaguse waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanayaa mar haddii layidhi walow bifaatixati اlkitaab wax kale in la akhri karay laakiin macnaha meesha ku jira wuxuu yahay annahu laa salaata ila biqur'aanin kadib markuu leeyahay walow bifaatixati اlkitaabi famaa zaada waxaa laga wadaa walow aad faatixadaba ku gaabsatide walow faatixada keliyaba aad ku gaabsatid mararka qaarna faatixadii wixii ka ziyaadaba haddaad samayso saa un baa laga ugu yaraan un faatixada akhri baa laga wadaa saasay marka culimmadan kale ay leeyihin qaala xadaana alqacnabiyu can maliki can alcalaa bni cabdiلraxmaan annahu samica abasaa'ib iyu maqlay mowlaa hishaam bni zuhra yaquulu samictu abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam man sallaa salaatan salaad qofkii dukado lam yaqra' fiiha uusan ku akhrinin biummi lqur'aani faatixada fahiya salaadaasi khidaajun dhicis waaye fahiya khidaajun fahiya khidaajun hayru tamaamin midaan dhammaystirnayn waaye قال xadaثna بن بشhاaر qال أخbaرnaa يحyى qال أخbaرnaa جaعفر عن أbي cثmaan عan أbي هurayرaةa قاal أmaranii rasuul الlahi sal اه عl sلم rasuulka wuxuu i faray an unaadiya inaan naadiyo أnhu laa صaلاaةa إila بqراءaةi فاatixaةi الkitaabi fama zaada kanaaba fasiraya kii hore salaadi inaynan jirin ilaa faatixada in la akriyo iyo wixii ka badan lagu ziyaadiyo قال xdثna الqcnبي عن mالك عن الcلاء بن cبدالرحمن أنه سمع أbا صائب mولى هiشhاaم بن زهرa يقuل سمعت أbا هuريرةa يقuل qاla رasuل الlh صلى اه عل sسلم maن صلىa صلاaةa qofkii tukada lam yaqرأ فيiha salaadaas ounan ku akrinin dhexdeeda بأm الqر'آaنi فاatixada fahiya khidاaج fahiya khidاaج fahiya khidاaج waa salaad dhicis ah khidاaج marka waxaa la yihahdaa min أkhdajaة الnاaqaةu hashii baa dhicisay hayru tamaamin waa fasiray wuxuu yidhi waa midaan dhammaystirnay halkan marka waxaa dhici karta inay bacdi alculamaa u deliishadaan ma dhammaystirna markii la yidhi laakiin waa sixa waa jirtaa tamaam baan jirin laakiin sixo waa jirtaa salaaddii way iska ansaxdeen laakiin aad uma dhammaystirna aad ibnu cabdilbara arrintaas uga jawaabo tamhiidka aadu u weeraray wax uu yidhi ayb oo haddii qolada aan faatixada waajibinaynin ayaa waxay yidhaahdeen buu yidhi xadiidkan wuxuu tusayaa yadullu calaa jawaasi salaati liannahu lianna nuqsaana ayb nuqsaanta iyo salaadda naaqisada ah lianna salaata naaqisata jaa'izatun salaadda naaqisadaa waa iska soconaysaa iyo iyada waa iska ansaxaysaa laakiin ajrigeeda iyo waxaasaa yaraanaya markaasuu yidhi wahaadaa taxakumun faasidun warkaas wuxuu yidhi waa taxakum nusuusta xukun la saarayo faasid weliba ah والنdru yuujibu fi النqصaan اladii saraxat bihi الsunaةu anlaa tajuuزa macahu salaaةu qiyaasku wuxuu keenayaa nuqsaanta salaada lagu dhex sheego oo sunnadu weliba ay ku sheegto waxay tusaysaa inaanay salaaddu ku bannaanaanaynin لأnnaha salaaة lam tatima maxaa yeel waa salaad aan dhammaystirmin waman kharaja can salaatihi meel kaloo isagoo ka galo wuxuu yidhi ninkii salaadiisa ka baxo wahiya lam tatim iyadoon dhammaystirnaanin bacdu weli fa calayhi icaadatuha taamatan war salaadda ku celiyo dhammaystir baa la dhahaya sunnada yacnii shayga ay nuqsaani ku sheegto qofkii hadduu salaadda uga tago war salaaddaadi waa naaqisa dhammaystir baa la dhahayayo ninkii salaadda isagoon dhammaystirin ka baxo salaaddii u laabo ku celi baa la dhahayaa buu leeyahay facalayhi icaadatuha taamatan am siduu nebigaba uu u amray kama amara calaa xasabi xukmiha waman iddacaa annahaa tajuusu maca iqraarihi binuqsaaniha facalayhi daliil qofkii markaa yidhaahdo iyadoo nebigu uu naaqis ku sheegay haddana waa iska ansaxaysaa deliil baa laga rabaa yidhi walaa sabiila ilayhi min wajhin yalzam weji laazimayana ma helaayo ayb markaasuu kadib wuxuu sii gala waqad habata can الnabiy sal ا ly slam laa salaata liman lam yaqra' fiiha bifaatixati اlkitaab ayuu nebigu yidhi xadiidkaasuu keenay waannahu qaala man sallaa salaatan lam yaqra' fiiha qofkii salaad tukado aan waxba ku aqrinin ayb biumi اlqur'an fahiya khidaajun hayru tamaaminna waa yidhi faayu bayaanin awdaxu buu yidhi marka bayaanka ka cad waa maxay yidhkaa marka haddii nebigu yani salaadan uu naaqis ku sheegay faatixada salaaddii laga waayey nuqsaantuna aan ognahay in la dhammaystiraa inay qasab tahay qofkii salaaddiisa nuqsaan kaga tago qolada kale marka dhahaysa waa nuqsaan maca sixa deliil aanay haynin annagiina wuxuu leeyahay aan hayno deliil kaloo nebigu uu yidhi ninkan faatixada salaadda ku dhex aqrinin salaadi uma sugnaaninna la haayo bayaan ka badan maa jiro yidhi qaala waxau yidhi markaa faqultu waxaan ku idhi buu yidhi raawigii yaa abaa hurayrata abuu hurayrow innii akuunu waxaan ahaanaya axyaanan mararka qaar waraa'a alimaami marmar baan imaam ku daba tukanaa marmar ayaan imaam ku daba tukanaya aysan yeelaya qaala waxau yidhi fahamasa diraacii fahamasa wuxuu qabtay diraacii garabkayguu qabtay garabku iga qabtay wa qaala waxauu yidhi iqra' bihaa ku aqri yaa farisiyu yaa farisiyu maahan ninkaa waxaa dhici karta laleeyahay marka inuu meesha ay faris inuu ka yimid asalkiisu iqra' biha yaa farisiyu fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku akri adiga yacni hoos u akhriso fa innii samictu rasuula اllahi sal ll ly slam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala allahu caza wajalla qasamtu asalaata salaaddii baan qaybiyey beynii aniga iyo bayna cabdiyi addoonkeyga anigii iyo addoonkaygii baa salaaddii qaybsannay nisfayni laba nis fa nisfuhaa lii nus anaale wa nisfuhaa licabdi nuskeedna addoonkaygaale walicabdi maa sa'ala addoonkaygana wuxuu su-aashay buu leeyahay abu hurayra hadda tanuu sii deliishaday mar walba in la akhriyaa inay qasab tahay wejhu istidlaalkiisuna waxay tahay faatixadii ayaa waxaa lagu sheegay salaad faatixadii haddii salaad lagu sheegay haddii la waayo faatixada salaadaa la waayey waayo macnaheeda marka wejhu dalaalada meeshaas iqra'uu buu yidhi nebigu aqriya yaquululcabdu addoonku wuxuu dhahayaa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin yaquulu اllahu caza wajalla alla wuxuu dhahayaa xamidanii cabdii addoonkayga waa i ammaanay yacni waa waa wou imahadiyey yaquulu wuxuu dhahayaa addoonkii alraxmaani اraxiim yaquulu اllahu caza wajalla alla wuxuu dhahayaa ahnaa calaya cabdii addoonkaygii waa i ammaanay yaquulu اlcabdu addoonkii wuxuu dhahayaa maaliki yowmi اddiin yaquulu اllahu caza wajalla alla wuxuu dhahayaa majadanii cabdii addoonkayga waa i weyneeyey waa i sharfay yaquulu lcabdu addoonkii wuxuu dhahayaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin fahaadihi tani beynii aniga iyo beyna cabdii addoonkayga inoo dhexaysaa tan ani addoonkayga inoo dhexaysaa macnaheedu waxay tahay iyaaka nacbudu anaa iska leh cibaadadii anaa leh oo ilaahay baa cibaado ila iska leh wa iyaaka nastaciinna kaalmo weydiisashaa ku jirto addoonkii baa kaalmo weydiisanaya ilaahay ka kaalmo weydiisanaya ayb marka cibaadadiina anaa iskale isticaanadana kaalmo dalabkana addoonka uu iga kaalmo dalbaayo waan siinayaa isagaa lahaanayo marka iskale walicabdii addoonkaygana maa sa'la wuxuu weydiistou leeyahay yaquululcabdu markaa wuxuu dhahaya addoonkii ihdina asiraada almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin fahaulaa'i kuwan licabdii addoonkayga iskale walicabdii maa sa'ala intanoo dhanna addoonkii baa iskale dambe ayb marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin beynii wa beyna cabdii markuu dhahayo tan ani addoonkay noo dhaxaysaa cibaadadana allah iskale isticaanada iyo kaalmadana ilaahay baa addoonka siinaayo oo addoonkiibaa wax kaga dheefsanaya xadiidkanna marka abu hurayra wuxuu u deliishaday qiraa'adu inay waajib tahay maxaa ila qiraa'adii faatixada haddii salaad laga cabbiray shayga marka haddii salaada salaaddii laga cabbiray laa yucabbaru can yacni can hada اlismi magacan lagagama cabbiraayo ilaa inuu rukni yahay ma ahan ayb sidii nebigu uu xajka oo dhan ugu koobay nooc qasri ah baa ku jira ilaana siduu xajka carafo ugu koobay lowlaa carafo wuquufkeedu rukni uusan ahaa lahayn lama dhaheen alxaju carafa tanna saasoo kale qaala xadaanaa marka waxaa iqra'aha fii nafsika markuu leeyahayna hoos u akhriso ee waxaa la diidaya marka waxay tahay hadduu qof walbaa kor u akhriyo imaamkii tashwiish baa gelaya lama ogola middaa iyadan inuu marka qiraa'adiisa hoos u akhriso qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid tan marka dadka islaamka waa akhristaan faatixada haddana maca daalika badanaa waxaa weeyaan lagama maqlo qaylo iyo buuq badanna marka maqlaysid ummadahaas kale laakiin innaga waxaad waxaad moodaa dadku waa uga duwannaha meeshaan wala daalliin aamiin marka la yidhaahdo masaajidka dhanaa isla qaylinayo nin walbaa faatixo akhrinayo bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaylo geeskaa jira waa iswaswaasinaan iyaga dhanba qof walba inuu hoos u akhristo waayo qofka kale maxaa adi ismaqashiyaa lagu yidhi qof maxaa u maqasheyna kale shakigii iyo waswaaskiia ka batin waxaas marka sunnadii nebigana ma farayso fiqhigana ma faraayo waxaan marka dadka fiqhiga muctabarka oo yacnii a'immadii laga soo gaaray ha lala qayliya ma aysan dhihin dadka lagu waswaasiyey ma dhahaya marka meel ay ka timid lama yaqaano wax dambe uun fiqigii laftirkiisa aadaa loogu ciyaaray maxaa yeelay boqolaal gacmooduu iska soo mara qof walba soo u gacmaynaye u gacmaynaye u gacmaynaye xaashiyooyin dambe oo iska soo gaaray radadkii xaashiyooyinkan dambe wixii ku yaallaa waxaa loo qaadanaa kaannamaa shaafici inuu yiriyo kale nacam ayb nin walbaa waxuu rabo isaga darsanaa dawaabid boo doono isaga yeelayaa shuruud oo doono u samaysanaa waxaan marka wixii awalba diinkii ilaahay isagoo fududaay haddana culummadii sharaxday warkoodii haddana haddii la yidhaahdo waa lasii cuslaynaa shuruudaa lagu sii xiraa iyaga warkooda goormaa diinka ilaahay lagu camalfalaa marka walidaalika camalfalku waa ku yaraaday dadkaas qof haddaad tiri awrniga sutro dhigo sutrada meeqa shuruuday leedahay kule intaasoo shuruuday leedahay yaa ka bixi karo oo boqolaal shuruudo wuxuu daldalaa kitaabna aan ku soo aroorin sunno aan ku imaanin warkii culummadii hore xataa aan ahayn sutrada adiga bani aadam salaad laga sugaayo faham iyo caqli lahaataan sutro haddaadan fahmi karin maba lagugu farad yeelanba soo wax garata maaayb sutradii marka shay shaakhisa dhulka korkiisa ka yacnii taagan qadri ulutay diraac lagu qiyaasay culimmadii hore ay ku qiyaaseen shay saas haddaad taagato ama derbi a isku aadisid ama tiir a isku aadisid sutro waa haysaa ood u dhowaatid shuruudda kaleod goobaysaa marka maxay tahay sida shaydaan baa ku adkeeye ku adkeeye waa isaga tageen marka sunnadii dhanba middan say uga tegaayeenoo tan uga tegaayeen tan uga tegaayeen tan uga tegaayeen waxay ku soo baxeen marka dad kitaab akhriyo laakiin aan ku camal falin ayb shay walba marka caamadiina hadday ku dhaqmi lahayd waa loo adkayna marka saas in la yska dhaafo qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid wbnu sarx qaala akhbaranaa sufyaan can الzuhriyi huwa bnu cuyayna waay sufyaan kani can الzuhriyi can maxmuud bn الrabiic can cubaadaةa bni saamit yabluqu bihi الnabiya salى اllahu عalيه ali waslama qaal yblgu bihi yani qaala rasuulu lah isagoo yidhiyay la mid tahay laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' qofkaan akhrinin bifaatixati اlkitaab kitaabka faatixadiisa iyo fasaacidan iyo ka kor fasaacidantan marka bukhaari juz-ulqiraa'a waa ku macneeyey shalaan sheegnay macnaheedu marka waxay tahay ninkan faatixa iyo ka badan akhrinin salaadi uma sugnaanin inta ka badan faatixadaa waajiba lagama wado waxay la mid tahay buu yidhi tuqdacu yaddu saariqi fii rubci diinaarin fasaacidan oo kale ninka tuugga gacantiisa waa laga jaraa wuxuu rubcu diinaar iyo ka kor inuu labada isku jamciyo qasab ma aha nacan rubcu diinaarka waa looga goynaa walow fasaacidanba younan la imaanina markuu fasaacidan la yimaadana dee rubcu diinaar iyo ziyaadowba wataa iyadu min baabi owlaawa halkan marka waxaa loo jeedaa salaadi yacnii kama ansaxaysa qofkan ku aqrinin ugu yaraan faatixadii iyo ka badan iyo ka badan hadduu ku aqhriyo de waaba fiican yahaba laakiin haddaanu ka badan ku aqrinno faatixadii la yimaado xadkii hoose waa haystaa marka intii ugu hoosaysa qiraa'aduna dabcan waa inay ku dhacdaa qiyaam waa inay qiyaamka ku dhacdo qiyaamka markaan leenaha waxaa jeeda maxalka faatixada booskeedu waa istaagidda markaa taagan tahay dad badan marka waxay samaynayeen mararka qaar hayr ilmaqduubi calayhim iyagoo meeshaas maraya wala daalliin waa ku rukuucaan ban way jiraan aaday u jiraan taasoo kale isagoo rukuucsanoo wala daalliin sii dhahaan qofka isaga waxaa weyaan faatixadiisu ma ansaxayso maxaa yeelay faatixadii qayb ka midou rukuucda ku akhriyey faatixadiina in qiyaamka iyo istaagga lagu akhriyey ahayd salaaddiisa xabad kama jiraayan khatar waa marka wala daalliin iska dhammay faatixada markaad dhammayso iska rukuuc ayb wuxuu yidhi ma xadiidkan marka muslim baa wariye laakiin fasaacidan iyagoon marka ku jirin fasaacidantana waxba dhibi maysa iyada marka qaala sufyaan liman yusallii waxdahu qaala sufyaan sufyaan isagu wuxuu yidhi liman yusallii qofkii tukanaya waxdahu keligiis yani xadiidkan isagu marka sufyaan wuxuu u macnaynayaa ama u qaatay qofkii keligiis tukanayaa laga wadaa xadiidka anuu leeyahay lakiin waxba tafsiila nebigu ma gelinin calayhi salaatu wasalaam saxaabadiina waxaan haynaa inay yacnii qaar badan oo ka mida u fahmeen xataa ma'muumka in laga rabo oo bukhaari uu jamciyey aahaartooda iyo axaadiidtooda mar hadday saxaabadu iskhilaafaan xadiidka cumuumkiisaan u daynaynaa ilaa takhsiis kale laga helo takhsiis ka reebaayo jahriyada waa in la helo takhsiis jahriyada ka reebayana lama haayo meesha oo mucaarid ka nabadgalay mucaarid ka nabadgalay waidaa qara'a fa ansituu waa caam waa la takhsiisiyey oo xadiidkeeda waa arki doonnaa faatixada waa la soo reebtay midka kalena waaba mudraj isagu qaala xadaana cabdullahi bn muxamedin innufayliy qaala akhbarana moxamed bnu salma ayb can moxamed bni isxaaq can makxuul can maxmuud bni rabiic can cibaadata bni saamit qaala kunaa waxaanu ahayn khalfa rasuulilahi sal ll slam nebiga gadaashiisa fii salaati اlfajri salaada subax faqara'a rasuulu llahi sal l slam nebigu wuu akhriyey fahaqulat calayhi اlqiraa'atu qiraa'adii baa ka cuslaatay oo dadkii baa ka tashwiishiyey falamaa faraqa markuu dhammeeyey qaala wuxuu yidhi lacallakum taqra'uuna khalfa imaamikum waxaa laga yaabaa inaad akhrinaysaan imaamkiinna gadaashiisa inaad wax akhrinaysaan qulnaa waxaanu nidhi nacam haa rasuulka ilaahay hadan si boobsiisa baan u akhrina yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi laa tafcalu ha samayninina ilaa bifaatixati اlkitaab ma ahane faatixada mooyaane wax kale ha ku samayninina fainahu shaniya laa salaata salaadi uma sugnaanin liman lam yaqra' bihaa qofkaan ku akhrinin faatixo xadiidkan xadiidkan sheekh ilalbani isagu waa daciifina laakiin cillada uu ku daciifinayo waxaa weeyaan waa ka nabadgalay xadiidka oo cillada waxaa weeyaan moxamed bnu isxaaq can makxuul moxamed bnu isxaaq can makxuul oo wuxuu leeyahay moxamed bnu isxaaq waa mudelis waqad cancana waana cancaneeyey oo can buu ku wariyey sidaasoo marka uu ciladaas iyo xadiidka lagu sheegaa laakiin ciladaa xadiidka waxaa weya waa ka nabadgelsan yahay ibnu اlqayimna waa ishaaray wa ucila hada اlxadiiث biأna bna isxaaq rawaahu can makxuul wahuwa mudelisu lam yusarix bisamaacihi min makxuul wainamaa cancanahu wاlmudelisu idaa cancana mudelisku haddii uu cancaneeyo lam yuxtaja bixadiiثihi wakadalika rawaahu abu daawuudna saas u wariyey qaala اlbayhaqiyu byhaqi wuxuu yidhi waqad rawaahu ibraahim ibnu sacd can moxamed bni isxaaq fadakara samaacahu fiihi min makxuul xadiidka samaaciisii makxuul baa la sheegay adi taasuu sheegay talkhiiskana wuxuu keenayaa taxdiid shaarixan marka cawnulmacbuudkana uu dhigdhigaa waxyaabahan meelaa ka fiirxadiidka imaam axmedna waa soo saaray daara qudni iyo tirmidi way soo saareen min ariiqi bni isxaaq qaala xadaanii makxuul waa ka imaam axmed musnadkuu ku soo saaray bukhaari juزء اlqiraa'a tirmidi iyo daara qudni ibn xibbaan xaakim bayhaqi min ariiqi ibni isxaaq qaala xadaanii makxuul marka ibnu isxaaqii tajliiska lagu haystay saraxa bitaxdiid xadaanii buu sheegay halkaa iyagu waa taasa waana la mutaabaceeyeyoo zayd bnu waaqid baa mutaabaceeyey iyo kayrkiis can makxuul yacnii moxamed bnu isxaaq iyo zayd bnu waaqid labadoodaas xadiidka waxay ka warinayaan makxuul ashaami marka xadiidka moxamed bnu isxaaq marna can buu ku wariyey marna xadaanii iyadoo haddana taxdiid la haayo ayaa mutaabaco ou haystaa oo zayd bnu waaqid uu mutaabaciyey cillo kale in lagu cileeyo waa dhici kartaa xadiidkan riwaayadiisa yacnii waxay uga jirtaa oo riwaayadiisa can dariiqi khaalid alxadaa can abi qilaaba yani hadda xadiidka wuxuu ka yimid can cubaada soo maha isagoo anas ka yimidna waa jiraa isagoo can dariiqi anas ka yimid oo imaam axmed uu warinayo min dariiqi khaalid alxadaa can abi qilaaba can moxamed bn abi caaisha can rajuli min asxaabi الnabiy sal ا l slam qaala qaala rasul lah sal ly slam laa ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اlkitaab isaga marka middaas can abi qilaaba can moxamed bn abi caaisha can anas khaalid alxadaa saas u wariyey ayuub ibnu abi tamiimana wuxuu yidhi ayuub can abi qilaaba can الnabiy sal ا l slam waa irsaal soo maa marka mursal waaye bayhaqi wuxuu rajaxay riwaayat ayuub riwaayad ayuub middan khaalid ilxadaana waa marjuux buu yidhi shuduud iyo waxbuu ka xukumay ibnuاlqayimna maslak saas u dhowow marayaa walacalla sheekh ilalbaanina inuu xadiidkan ku daciifinayo macaanidaas maan calaa kullin labada cille xadiidka loo sheego hadday noqon lahayd midii hore midii hore waa ka hadalnay oo moxamed bnu isxaaq xadaanii wuu ku keenay xadiidka oo tadliiskiisa waa laga nabadgalay mutaabacana waaba helayba isaga dariiqan anas haddii la yidhaha isaga dhanba waa daciif xataa dariiqii anas ee jiranaaye daciifka ahaa xadiidkii dhinaca daciifka ka ahaa ma wuxuu saamaynaa dariiq kaloo saxiixoo nadiif ah xadiidka laba makhraj ba uu leeyahay say isu saamaynaya marna anasuu ka soo baxay marna cibaadou ka yimid issaamayn maayaan calaa dariiqati ahlilxadiid badankoodna saas waaye waana sida uu markaa ibnu xajarna talkhiiska uu isnaaduhu saxiixun buu yidhi xadiidka bukhaarina waaba saxiix yeelay fii juzi اlqiraa'a kitaabkiisa juزu اlqiraa'a marka xadiidkan waa صaxiix laa gubaara calayh ayb xataa haddii marka riwaayada anas looga tago inay mursalo ay tahay waxaan kaloo dhan waa lagu xooji karaa xadiidkan dariiqa anas haddaan xataa lagu xoojinin isagii baa laba dariiq ku yimid isagii dariiqii uu ku yimidee moxamed bin isxaaq baa marna saraxa bitaxdiid marna cancano ay ku jirtaa marka intaasoo dhan waxaa weeyaan xadiidku inuu saxiix yahay tusaysaa bukhaarina juz-ulqira'aha ayaa mar kitaabkaas ku saxiix yahay marka xadiidkan wuxuu xujo ku yahay marka qolooyinka iyagu dhahaya marka waa la nasakhay oo salaada jahriyada in faatixada lagu akhriyaa waa la joojiyey oo soo deliishanaya marka waidaa qara'a fa ansituu iyo axaadiidta la midka ah kan baa marka takhsiisinaya xadiidtooda waa cumuum kanna waa mukhasis mar haddii maxaa yaele istinuhu waa mukhasis ilaa bifaatixati alkitaab haddii la yidhi istinuhu waa adawaatu takhsiiskuu ka mid yahay saa darteed marka kanaas aka xadiidkan marka xadiid saxiixa قال xدثنا الربيع بن سليمان الأسدي قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الهyثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد waa kn عن مكحول عن نافع بن محموud بن الربيع الأنصاaري قال نافع أبطأ عباadة baa soo daahay عan صلاaةi صبحigu ka soo daahay فأقاama أbو نعaيم abuu nucaym baa markaa aqimay almu'adinu ahaa asalaata buu aqimay fasallaa abuu nucaym dadkii buu tujiyey fasallaa abuu nucaymin wuxuu tujiyey binnaasi dadkii wa aqbala cibaadatuna waa soo qaabilay wa ana macahu anoo markaa la jiro xataa sufifnaa ilaa nala safay ama safafnaa aanu safannay khalfa abii nucaym gadaashiisa wa abuu nucayminna yajharu bilqiraa'ati qiraa'ada uu kor u qaadaya fajacala cibaadatu wuxuu gudagalay yaqra'u biummi اlqur'aan faatixada inuu akhrinaya falama insarafa markuu gadoomay qultu licubaada waxaan ku idhi buu yidhi cubaadana marka faatixadu akhrisanaya qultu licubaada baa waxaan ku idhi buu yidhi samictuka waxaan ku maqlay taqra'u waan ku maqlay taqra'u adigoo akhrinaya biummi lqur'aani ummi lqur'aan wa abuu nucaymna yajharu uu kor u qaadayo yani faatixada maxaa u akhrinaya buu le qaala ajal haa saas waayuu yidhi ajal waxaa lagu jawaabaa istifhaamka khabariga ah yaa lagu jawaabaa oo aan marka weliba muhbatka oo nafyiga aanu ku jirin ajal buu yidhi sallaa binaa rasuululahi baana tujiyey sal l slm bacda asalawaat alatii yajharu fiiha alqiraa'ata salaadihii buu qiraa'ada kor u qaadi jiray qaala failtabasat calayhi alqiraa'atu qiraa'adii baa ka dheeh gashay falama insarafa markuu gadoomay aqbala calaynaa biwajhihi wejigiisa nagu soo jeediyey faqaala wuxuu yidhi hal taqra'uuna ma akrinaysaan idaa jahartu bilqiraa'ati qiraa'ada haddaan la jahro kor u qaado faqaala wuxuu yidhi bacdunaa qaarkeen faqaala bacdunaa qaarkeen baa waxay yidhahdeen innaa nasnacu daalika sidaa baan samaynaa qaala wuxuu yidhi falaa may ha samayninina wa ana aquulu waxaan dhahayaa maa lii yunaasicunii maa lii yunaasicunii muxuu igula doodayaa alqur'aana qur'aanka qofka iga daba akhrinaya falaa taqra'uu ha aqrinina bishayin shay oo min alqur'aani qur'aan ah idaa jahartu haddaan aniga qiraa'ada kor u qaadayo wax qur'aana ha akhrininina ilaa biummi lqur'aani faatixada ma ahan ilaa biummi اlqur'aan xaafidka talkhiiska wuxuu ku sheegay xadiidkan wuxuu yidhi saxaxahu abu daawuud wاtirmidiyu wاdaara quطniyu wabnu xibbaan wاlxaakim wاlbayhaqiyu shawaahidna waa u sheegay oo xadiidka axmed iyo u ka mid yahay kii haddaaya aan sheegayn iyo u keenay xadiidkan marka isagu ragga ku jiro arabiic ibnu sulaymaan huwa aljiizi rabiic ibnu sulaymaan aljiizi weyaan alasdi wahuwa iqat cabdاللahi بن يوسف هو التiنيسي waa ثiqة min rijaali الbukخhaaري ba waay qaala أkhbarana الhayثم بن xamيid أbu أحmed baa la yidhaha waqiila أbuالxاariث الغaساني صaدوq rumya bاlqadr taas waa صaدوq xadaثanii wuxuu yidhi زayd بن waaqid زayd بن waaqid alquraشhi ثiqaة min الساadسة makxuul isagu waa macruuفo waa ثiqaة فaqيه naafic بن maxmuud yuqaalu ismu jadihi rabiicat alansaari baa la yidhaahdaa ninkan isagu marka waxaa weyn waa mastuur majhuululxaal xadiidkan marka sanad ahaan loo fiiriyo nin majhuululxaalaa ku jiro laakiin majhuululxaalku hadduu taabiciinta dabaqatu taabiciin iyo meelahaas uu yahay xataa xadiidkiisa keligiisa ay culammadu soo dhoweeyaan sheekh ilalbaani laftirkiisa saniicuhu waa ka mid saas baxi dheerna wuxuu ka sameeyey kitaabka la yidhaha tamaamulminaha haddii la yidhaahdo marka xataa xadiidkiisa yaanba la qabsanine laakiin inuu mutaabacaad iyo shawaahid galo war kama taagna marka moxamed bnu isxaaq iyo riwaayadan yani xadiidkan zayd bnu waaqid uu warinayo isla macnaha ah labadan xadiid min xayu almutaabacaad waa isxoojinayaan maxaa yeelay mudalliska riwaayadiisa cancanta ee cancanada uu ku warinayo waa gashaa ictibaari mutaabacaad iyo shawaahid ibnu xajar siduu ku sheegayo nisatunadarka soo ma garanin ninkanna marka waa majhuululxaal oo wou galaa mutaabic mutaabic waa noqon karaan xaggii mutaabacadana waa taas riwaayada moxamed binu isxaaqna maba u baahnaba mutaabaca sababtoo ah iyadoo xadaanii abay soo aroortay cilladaa maba qabanaysa marka xadiidkan marka waxay ahayd min almunaasib in marka ama yani saxiix inuu noqdo ama inuu xasan noqdo وعلى ذلك أنا أيمان ورك أيكو قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان وكلا قالوا فكان مكحول مكحول وحوها يقرأ وأخرني في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب أي أخرين جري في كل ركعة ركعة كستا سرا سهوس أخرسين جري قال مكحول وحير اقرأ بها أقري فيما جهر به الإمام wuxuu imaamka kor u qaado idaa qara'a bifaatixati اlkitaab hadduu akhriyo wa sakata uuna aamuso siran u akhriso hadduu imaamka isagu aamuso sakataadka imaamka adiga ka faa'iidayso akhri hadduu aamusayo haddaanu aamusaynin laftirkeedana akhriyo fain lam yaskut haddounan aamusinna iqra' bihaa akhri qablahu hortiis wamacahu isaga la akhri wabacdahuna akhri laa tatrukhaa faatixada ha ka tegin calaa kulli xaalin xaalad kasta ha ka tegin xadيid kan cali bnu sahl alkhasaani huwa saduuq min kibaar اxaadi caشhara waaye ayb ninkan uu yidhi can ibni jaabir waa cabdiraxmaan ibni yaziid ibni jaabir alasdi ayb abu cuطbat الshaami addaaraani makxuuligana waa macruuf marka xadiidkan maqduuc ahaan marka isaga waa makxuul makxuul hadalkiisa oo maqduuc ya ma kugu jira xadiidkii hore waaba loo dhexeeyeyba makxuul cibaado maka warinayninba toos can makxuul can maxamuud bn الrabiic can cibaadata bn saamid oo ah biاllahi towfiiq sal اllah slm alى nabina mxamed wlى ali